magaalada gaarisa xiisad ayaa ka taagan kadib markii niman hubaysan ee maanta duhurkii saddex askari oo ka tirsan ciidamada militariga ee waddanka ay ku dileen bartamaha magaaladaasi waa markii labaad ee muddo afar maalmooda dil loogu geystay ciidamo ka tirsan kenya gudaha magaalada gaarisa maalnimadii jimciga ayaa laba askari oo ka tirsan ciidamada amniga lagu dilay gudaha magaaladaasi wariyaha v o eda maxamed faarax shire ayaa haatan qadka telefoonka ee magaalada gaarisa toos ugu jira marka hore haddii aad maqlayso shirow si kooban noogu faahfaahay xaaladda gaarisa sida ay iminka tahay
abaarihii laga soo bilaabo labadii duhurnimo ilaa iyo iminka colombos oo la socotaba gaarisa waxay isku bedeshay magaalo hurayso ilaa iyo iminka waxaa hurayo oo gubanaya suuqa weyn ee bartamaha magaalada tani gaarisa dhaco loo yaqaano suuq mugdi sidoo kale waxaa gubtay qaar kamid a warshadaha soo saaro warshad kamid a warshadaha soo saarta cuntada loo yaqaano dalkani kenya looga yaqaano booshada iyadoo amniguna uu noqonayo mid argagax fara badan keenayo waxaa ilaa iyo iminka xiran oo caruur fara badan ayaa waxay ku xiran yihiin iskuullada ilaa iyo iminkana risaas fara badan ayaa dhacayso xaaladda magaalada gaarisa sidaas ayay u khariban tahay oo waxaa jirto in dadku xataa isgaari layo ilaa iyo iminka teleefano keliya laisku wacayo qof qofka la gaari kara ma laha magaaladan way huraysaa inta gudahoo idin ciidamo badan ayaa lagu soo daayay
shire marka ciidamada ammaanku sugidda dhinaca ammaanka hawshaa sidee wadaan
sugidda ciidamada amniga ilaa iyo iminka noocay u wadaan nooc dadku ilaa iyo iminkay fahmayaan ma aha soddon qof ay weeye ilaa iminka dadka dhaawaca ee isbitaalka weyn ee magaalada tani gaarisa la geeyey tiro kale oo dadku soo dhex marayaan ayaa jirta oo dhimatay goobihii ganacsigooda waa xiran yihiin ciidamaduna magaalada ayaa lagu soo daayey caawana waxaa la filayaa inay kasii badnaan doonaan dadku waxay ogyihiin ma laha qudhigaygu waxaan ogahay ma laha xaaladda dadka nin ka warhayo ilaahay abuurtay ma jiro si wax u socdaan taliyayaasha ciidanka iyo militariga markaan la hadalina dhammaantood waxay ahaayeen kuwa ka gaabsaday inay nagala hadlaan xaaladan ayadaa baabuurta nalka cad ayaa nalka cas ayaa u wada shidan waxay ku jirtaa gaarisa xaalad aan horey aysan weligii usoo marin ayay ku jirtaa tiro wariyaalo ilaa iyo afar gaaraya maanta ciidamada militariga ay isku dhaceen oo markay damceen sawirro ka qaataan howlgalkay wadeen oo jareexooyin dhaawacyo la gaarsiiyo laga kala siijiyey qudhigayga ayaa kamid ah dadkaasi qoriya qori lagu qabtay qoriga xaaladdu aad bay u cakiran tahay colombo waxaan ka sheegi karna malaha ma magaalada garis iminka amnigana waa la sugayaa dadkuna waa la argagixinayaa adoo iisoo koobaya dabka ka kacay suuqa weyn hadda ma la baktiye
cid baktiisay iyo cid u socota toona ma jirto oo xaaladdu dadku waa cabsoonayaan gudihii magaalada waa la geli laayahay dhammaan inta faras magaalaha ilaa iyo afarta suuq magaalada dhexdeeda cid geli karta ma laha oo waxay u xiran tahay ciidamada militariga ciidamada booliiska iyo weliba ciidamada kale amniga ee dalkani kenya guud ahaan ayay u xiran tahay cid geli karta ma jirto cid damiseyna ma jirto ganacsatada qaar oo la hadlay oo iskood halkaasi si xoog ku galay waxay ii sheegeen in boqolkiiba siddeetan suuqa weyne suuq mugdi uu baabaa u gubtay dad badanna waa laleeyahay ilaa iminka oo ciidamada militariga qaateen oo baabuur ku qaateen xabsigay geeyeen ilaa iminka lama hubo
wariyaha v o eda maxamed faarax shire oo waqooyiga bari ee kenya nooga soo warrama oo qadka telefoonka si toosa ugu jiray isagoo jooga magaalada gaarisa